horta waa runta oo dee soomaaliya halka ugu hooseysa ayaa haddana ka gashay oo waxay boqol bay ku qiyaasaaneen labayo toban keliyaan helay sudan iyo magareysa waxay naga sii dareen kotoriya geni iyo burundiba adigu inaga iyagana hoos baan u dhaafsan alka horooban ka roon arrintan markaa iminka ay dowladda wado waa arrin fiican laakiin waxa sanadkii dhoweyd qodobadeenna hoos u dhigay tallaabo uu madaxweynuhu qaaday markii uu magaranaysaa xukunka qabtay oo ahayd laba guddi oo guddiga musuqmaasuqa iyo guddiga cadaaladda la odhan jiray uu kala eriyey baa hoos u dhig waayo perception baa laga hadlaa hadda lagama hadlo xataa reality inay tahay maahaba sida dadku u malaynayo ama uga cabsanayaba ayaa la qiyaasaa marka cabsiyo laakiin hadda tan iminka socotaa waxaa laga yaabaa inay kordhiso kalsoonidii inay kordhiso ayaa dhici karta hase ahaatee midaan kaga cudur daarto hay-adda hufnaanta waxyaalaha ay digniinta ka bixisa wax ka mid ahaa waxay yidhaahdeen waddamada ugu liita waxyaalaha uga sii dareen waxa ka mid ah tallaabooyin ay dowladdu qaaday oy tiri waxaan ku yaraynaynaa musuqmaasuqa laakiin ay ku eryenaysay uun macaaradkii unay ku eryenaysay si uu macaaradku u sii boqo ayaa sii keentay bereen korkoc marka waxaan rajaynaynaa inaanay soomaaliya noqonin taa mid lamida oo ay noqoto mid lagu hufnaan keenta haddii laha yidhaahdo haatan oo la joogaba dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya qaarkood waxa ay leeyihiin waa arrimo siyaasadaysan oo dhabka ma aha dowladdan iyadoo dhinaca kaleetana loo tiirinayo inay jiri karaan shakhsiyaad ayaga laftarkooda dowladda ka mida oo musuq maasuqa qayb ka ah ama qaarkoodba ay muuqdaan waxyaabaha lagu haysto marka taa ayadaana maxaad ka odhan lahayd
waa waa ta ay ka digaysay hay-adda hufnaantu ay ka digaysay ay aragtayna oo waddamada berigii dhoweed masalan aad hoos ugu sii dhacay oo ay ka mid ahayd xataa nigeria ka mid ahayd oo ay ka mid ahayd ma garanaysaa burundi oo kale ka mid ahayd waxyaalaha lagu arkay waxaa ka mid ahaa arrintaa iyada ah dowladdo isgelgisha oo tidhaahdo waxbaan qabanaynaa laakiin haddana dad loo maylanaya macaarad uun sameeya marka waa waxay ku qiyaaseen afka ingiriisga ay ku yidhaahdaan impression management macnihii waa isyelyeel oo kale laakiin aan runtii ka ahayn marka dowladdu ha ogaato in ay dhici karto in warbixinta soo socota lagu ciqaabi karo haddaanay kaga dhabaynin hadallada lala leeyahay oo wax runa aanay magaranaysaa musuqmaasuqa laga ridin in laga sii hoos laynooga sii ridi karo meeshaan joognay haddii ay dhowowdo sida haatan loo dhigayaba oo dowladda ay warka u waddo maxay ka qaban kartaa soomaaliya ee dubadhicii sannadaha faraha badan ay kusoo jirtay dhaqan bay inuu noqotay iminka shaqaalaha iyo dadka xataa la xidhiidha xafiisyada shaqaalahaba dhaqan bay u noqotay xafiisyada dowladda la xidhiidhaba dhaqan bay u noqotay musuqmaasuqo iska caadi buu noqday waa lagula yaabayaa haddaad ka hor timaado waxaas iyana sii keenaya shaqaalaha dowladda oo faqri hayo dhaqaalaha la siiyaa mishaarka la siiyaa kuma filla marka wayna meel kale ka soo saaraan haddii markii dadkii u imanayey ay iyagiiba ogol yihiin oo ay xogaa dufan fara dufanla ku habeeyaan musuqmaasuqu weli sii soconaya marka kow horta ha la kordhiyo mishaarka shaqaalaha loo kordhiyo oo ha la siiyo wax ku filan laba dhaqankaa soomaaliyeed ee sidaa noqdayna ha laga digtoonaado prime ministerkaa mar aad uga hadlay arrintaas waxaan dhaqankay noo noqdo micnuu dhaqankii ka baxo marka labada arrimood haddii laga qabto oo masaajida lagaga hadlo oo dhaqankaa xun la baabiiyo shaqaalahana ma garanaysaa wax ay u xishaan oo shaqada haddii laga eriyo xataa yidhahdaa shaqadiiba laga eriyey la siiyo cashuurtana la kordhiyo si loo soo saaro waxaas ayaa loo baahan yahay